dhinaca kale inta badan musharaxiinta madaxweynaha mucaaradka ayaa soo dhoweeyey heshiiska la gaaray cabdikariin xuseen guuleed madaxweynihii hore ee galmudug ayaa ka mid ah xubnaha soo dhoweeyey maxamed colaad xasan oo khadka telefoonka kula xiriira ayaa ugu horreyn weydiiyey sida uu u arko heshiiska walaal waa mahadsan tahay kulley aniga aragtideyda ku aadan waxay tahay waa heshiiskaas aad baan usoo dhoweynayaa waxaan u arkaa heshiis horseedaya in magaalada muqdisho magaalo nabdoon ay noqoto in arrimihii ka dhashay arrimihii muddo korosigai sharci darada ahaa ka dhashay ee gacanka hadalka iyo shaqaaqada ahaa heshiis xallin kara ciidamadii gadooday ee muddo kordhinta ka gadooday heshiis xallin kara heshiis dhabaha u xaari kara in doorasho la isla ogol yahay ee dhacdo ayaan u arkaa waana soo dhoweynayaa aad iyo aad u soo dhoweynaya waan u mahad celinaya cid alle ciddii ka shaqaysa markaad fiiriso qodobada heshiiska ku jira waxaad moodaa in ay u badan yihiin qodobo markii hore aad la isugu diidanaa laakiin aad moodo in tanaasul laga sameeyo oo dhinacyaduba ay isla qaateen marka maxaa damaanad qaadaya heshiiska inuu fulo oo oo magaalada aanay rabsho kusoo noqon walaal runtii horta heshiiska guddiga oo ra-iisul wasaaraha u saaray inay heshiiska ay ka shaqeeyaan waa guddi dad aad iyo aad dalkan soomaaliya guud ahaan gaar ahaan magaalada muqdisho iyo arrimaheeda aad dad ugu fara dhuudhuuban aad khibrad badan iyo waayo aragnimo badan iyo bisayl badan leh ayay ahaayeen dadkaas runtii dadaal aad u badan ayay bixiyeen ayaguna weli hadda dad ka haraya heshiiskii iyo dhaqangelkiisi ma ahee dad daba jooga oo xanuun iyo jeclo ay ku haysa waaye marka koowaad waa damaanqaadka koowaad damaanqaadka labaad wuxuu yahay wixii dhacay labadii isbuuca lasoo dhaafay cid kasta oo waxgarad ah oo soomaaliyeed iyo cid kastoo magaalada muqdisho ku nool hadday tahay mu'ayid iyo mucaaridba intaba aad bay runtii u taabatay maxaa yeele waxaad og tahay dalku inuu meel halisa tegey in lagu sidbado dagaalo sokeeye iyo waxaan meelay ku dhammaanayaan aan la garanaynin iyo ammaan darri iyo fawdo bahasan ayaa lagu sigtay marka saa daraaddeed qof walba maadaama marxaladaas iyo xaaladaas laga soo laabtay iyo khatarta ay lahayd way u muuqata ayadana damaanaqaad kala labaad waaye damaanaqaadka saddexaad oo ayadana runtii la dhihi kara damaanaqaad ay u tahay waxay tahay dee dadka heshiiskaani uu dhex maray gaar ahaan dadka siyaasiyiinta iyo dadka mas-uuliyiinta ah ama dhinaca mucaaradka ha ka socdaan ama dhinaca dowladda ha ka socdaane ayaguna de dad bisayl siyaasadeed leh oo waddankan inuu hore usii socdo rabo waaye waxaan kusoo gebagabayn lahaa ra-iisul wasaaraha laftirkiisa oo ah nin runtii dadka oo dhan hadda kalsoonidoodu haysto hadday ahaan lahaayeen dhinaca dowladda mucaaradka international communityga bulshada soomaaliyeed lagana sugaayo inuu doorasho nadiif aho hufan oo dalkaani marxaladda adigu uu ku jira ka gudbin karta asagana runtii waxay u tahay testi heshiiskani fulistiisa waxay u tahay testi u tahay waxaana aniga aad u rajeynayaa aniga aqoon dheeraan u leeyahay ra-iisul wasaaraha inuu ku guuleysan doono inuu heshiiskan fuliyo wixii kale marka oo doorashada ka dhimanna uu taabogeliyo marka waxaan runtii soo jeedin lahaa dhammaan shacabka soomaaliyeed oo dhan in heshiiskani dhaqangelkiisa laga wada qayb qaato dhinacyadii oo dhanna ay ka wada qayb qaataanna waa soo jeedin lahaa markaan fiirino qodob ka mid a heshiiska wuxuu waxuu dhigayaa in ciidamada ay ku noqdaan meelihii ay ka yimaadeen ka hor inta aan magaalada muqdisho rabshadaha ka bilaaban oo furmahoodii ay ku laabtaan waxaa dhici karta in meelaha qaar ama furmaha qaar ay wada joogeen ciidamo labada dhinac kala taageersanaa oo iska soo horjeeday marka ma kula tahay in khatar kale ay ka imaan doonto haddii ciidamo isdiidan iyagoo aan dib u heshiisiin dhexdooda laga samayn saraakiishii madaxda u ahayd iyo ciidamadoodii aan dib u heshiisiin laga dhex samayn ama aan la xalin arrintooda in furumaha isugu tagaan walaal waa mahadsan tahay sidaa ku fikiraysa dee qof kasta oo waxgarad ahaa ku fikiraya ciidamadaani hadda markii la yihahdo xarumahoodii ha tagaan iyo ciidamadii dib ha laisugu celiyo kolley waxaa lagama maarmaana in heshiisiin iyo maaragtay dib iskugu celin in broseskeeda yaroo hogaaban la galo midda labaad walaal de dadka waxa dhex maray wax oo shaksina ma ahayn wax qabiilna ma ahayn wax yar oo arrimo siyaasadeeday ahaayeen arrimihii siyaasadda laysku hayay hadduu meesha ka baxayna dee colaad ka sii ratabintay ama colaad ka sii dhalatay oo gaamurtay oo dadku in ama islaayaan ama ay kala aargoostaan ah oo meesha taallahay walaal ma jirto maxaa yeelay wuxu mana daba dheeraanin oo muddo dheer ilaaf taagnaayoo daba dheeraada ma ahayn siyaasadaa laisku hayay siyaasaddiina hadda heshiis guud iyo isku soo dhowaasho ayaa laga gaaray siyaasaddaasi marka haddaysan dib dambe usoo laaban oo aysan broblemkeeda soo laaban anigu ma qabay in ay caqabo badan ay jirto rajo weynaan ka qabaa waxaasoo dhan inay xalismi doonaan marka ismalihii inay broblem tahay dadka kolley arrimahaas u fara dhuudhubanoo gacanta ku hayana wixii lagama maarmaanoo farsamo ah oo ciidamadaasi in ay wada shaqeeyaan oo si kalsooni ku wada shaqeeyaan dee inay maraan ama marsiyaan waa ku qasbayi kaasi waxa uu ahaa cabdikariim xuseen guuleed madaxweynihii hore ee galmudug oo qadka telefoonka ee muqdisho ugu warramayey maxamed colaad xasan